Kaabayaasha dhaqaalaha waa isha horumarinta deegaanka iyo nolosha bulshada.
in loo sameeyo la soo celiyo warshadihii tusaale jowhar oo kale waxay caan ku ahayd warshadii sokorta oo kale
Gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa ka howlgeli jiray in ka badan toban warshadood oo qaar ka mid ah ay ka howlgali jireen magaalada Tani Jowhar si loo yareeyo xaaladaha shaqiyari ee magaalada Tani Jowhar ka jirta isla markaana loo horumariyo nidaamka dhoofka kheyraadka dalka ayaa maamulka Hirshabeelle oo kaashanaya dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo daneeyayaasha dalka waxaa loogu baaqay inay ka qayb qaataan qorshe kasta oo ilihii dhaqaalaha dib loogu soo nooleynayo doctor Maxamed Shacayb Cali oo ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahanada ah ee Jowhar ku nool ayaa tilmaamay in hirgelinta iyo soo nooleynta warshadihii hore ee Jowhar ka howlgali jiray ay tahay mid dabooli karta xaaladaha dhaqaale xumi ee ka jirta guud ahaan dalka wallaahi waa waxyaabaha aan u baahannahnay in dhalinyarada shaqo abuur loo sameeyo laakiin waxaan soo dhaweynaynaa warshadaha casriga eh korontada ku shaqeeyo in dhalinyarada loo sameeyo shaqo abuur ay u noqonaysaa waxaana diyaar u nahnay warshadahaas standardka ay ku shaqayn lahaayeen inaan guideline siino isbedelka iyo anaga hagno si ay deegaankeena oo free ugu noqon lahaa iyo dhibaatada is- wallaahi waxaan u baaqayaa in iyo hadda warshadaha in la helo muhiim waaye shaqo abuur waayo wadankeena boqolkiiba toddobaatan dhalinyaro waaye toddobaatanka markii lixdan percentage ka mid ah shaqo la-aani maanta ay joogaan ayaga wax bartay jaamacada ka baxay mastar eh waxaahay ugu baaqayaa jaaliyadda jowhar maamulka gobolka shabeellaha dhexe maamulka hirshabeelle iyo iyo dowladda federaalka ayagoo iskaashanayo in loo sameeyo la soo celiyo warshadihii tusaale jowhar oo kale waxay caan ku ahayd warshadii sokorta oo kale in dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka hirshabeelle iyo hay-adaha caalamiga oo waxay taageera ganacsiga in ay warshadii sokorta oo kale dib loo soo celiyo warshadaha kale cambaha soo saaro ama haddii kale ay- oo hay quda- khudraddan xilli waxaa jiraya cambaha markuu soo baxo kale intaa isticmaalna ma ahni in badana naga halaaweyso la daadinayo that is why like haddii la heli lahayo warshado casri ah gaglan adduunka raacayo oo electronic ah bulshadina waxay u noqon lahayd eh, wax soo saar dhalinyaradana shaqo abuuray u noqon lahayd
guud ahaan dalka Soomaaliya waxa uu ahaa mid ka caagan amaba ka maarma in uu dalalka shisheeye ka soo iibsado in uu dalalka shisheeye ka soo iibsado boqolkiiba konton khudradda laga isticmaalo gudaha dalka